dalalka suudaan iyo masar ayaa shaaca ka qaaday xoojinta iskaashi dhex mara islamar ahaantaasina diiradda ay saari doonaan ka wada shaqaynta nabadgelyada labada dal iyo guud ahaanba gobolka warbixin arrintan la xiriirta waxaa qaahiro ka soo diray wariyaha v o a xuseen saxnuuni madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi iyo guddoomiyaha golaha ku-meel gaarka ee dalka suudaan jenaraal cabdulfataax al burhani ayaa ka wada hadlay xiisadaha ka alowsan mandiqada iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen caqabadaha horyaala labada dal sida uu sheegay tv-ga qaranka ee dalka masar asiisi iyo alburhani ayaa wadahadal muddo dheer qaatay ku yeeshay qadka telefoonka si iskaashi ballaaran u dhex maro dalalka suudaan iyo masar afhayeenka madaxtooyada waddankani basaam raadi ayaa sheegay in wadahadalka uu la xiriiray iskaashi labageesood ah oo u dhexeeya labada waddan ee walaalaha ah iyo sidii loo horumarin lahaa arrimaha iskaashiga ee labada dal gaar ahaan dhinacyada caqabadaha horyaala dowladaha masar iyo suudaan madaxweyne asiisi ayaa sheegay in dowladdiisa diyaar ay u tahay sidii suudaan loo siin lahaa taageero kasta oo ku saabsan dhinacyada amniga milatariga iyo xaaladaha bani aadamnimo inta ay ku jirto xilliga kala guurka ah ayuu yidhi basaam raadi oo warfideenka kula hadlayay magaaladan qaahira madaxweyne cabdulfataax asiisi ayaa carabka ku adkeeyey in amniga qaranka ee dalalka suudaan iyo masar inuu yahay mid isku xiran islamarkaasina ay tahay inay iska kaashadaan difaaca xiisad kasta oo qalqalgelin karta amniga labada dal dhinaca kale jenaraal cabdulfataax al burhani hogaamiyaha golaha ku-meel gaarka ee dalka suudaan ayaa si diiran u soo dhoweeyey garab istaaga dowladda masar iyo sidii suudaan ay uga bixi lahayd culaysyada ay wajahayso iyo weliba wax ka qabashada dhinacyada amniga ee dalka suudaan labada hogaamiye ayaa muujiyey in ay yeeshaan iskaashi ka mug weyn sidii hore si ay isaga kaashadaan xaaladaha ka allowsan mandiqada bariga dhexe iyo weliba xiisadda weli ka taagan muranka biyaha ee webiga naila wadahadalka ay yeesheen madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi iyo hogaamiyaha golaha ku-meel gaarka ee dalka suudaan ayaa yimid xilli dowladda suudaan iyo shacabka dalkaasi ay u dabaaldegayaan munaasabadda maalmaha xorriyadda ee waddankaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda masar ay sheegtay in ay garab taagan tahay dowladda suudaan kadib markii ciidamo suudaan ah ay geeriyoodeen markii shaqaaqo ay ka dhacday xuduudda suudaan ay la wadaagto ethoobiya sidoo kale dowladda ethoobiya ayaa welwel ka muujisay ciidamo tiro badan oo dowladda suudaan ay soo dhoobtay bilihii ugu dambeeyey dhulka xuduudda ah ee u dhexeeya labada dal halka xukuumadda khartuum ay sheegtay inay sugayso amniga xuduuddeeda dowladaha suudaan iyo masar ayaa walaac ka muujinaya xiisadda biyo xireenka ethoobiya taasoo aan weli laga gaarin wax heshiis ah iyadoo ay horey u burbureen dadaalo garwadeen ay ka ahaayeen dowladda maraykanka iyo midooda afrika xuseen saxnuuni v o a qahira